fadhigii maantay golaha guurtida somalilan uu shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane salebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay si faahfaahsan uga doodeen xaalada biyaha wadanka waxaanay mudanayaasha golahaasi guurtida somalilan ay doodooda daboolka kaga qaadeen sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha dhinaca biyaha dalka ka taagan gaar ahaana caasimadda somalilan ee aynu helno iyo biyaha caasimadda ay u baahan tahay ayaan u kala qaadayaa waxaan leeyahay marka hore in badan baa biyaha caasimadda la yidhi biyo caasimaddu way imanayaan ilaa haddana weli lama hayo waxaan soo jeedinayaa horti oo aan leeyahay ha loo yeedho maarayaal kalada biyaha ha loo yeedho oo golaha hor yimaado si aynu uga weydiino biyihii caasimaddu halka ay marayaan guddi baanu ahayn bar tagtay geedeeble iyo halkaa horahaadle iyo waxay sheegeen qolada biyuhu wakaaladu in labada kun iyo soddon iyo tobanka magaalada hargeysa ay biyooda helayso sheekadaasu waxa gudba inay dhammaatayba waxaan leenahay dadku biyaha kama maarmo noloshu waa biyo xukuumadda cusub waxaan u soo jeedinaynaa inay dadka balbiyo ugu dadaasho oo caasimadda ay biyo wada hesho dhinaca kale shirgudoonka golahaasi guurtida somalilan waxay guddi ka howlgelaysa arrimaha nabadgelyada magaala madaxda dalka ka dhex magacaabeen xildhibaanada golahaasi guurtida waana kan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida mudane siciid jaamac cali oo si rasmiya ugu dhawaaqaya liiska magacyada guddidaasi oo golahaasi u keeni doonta warbixinno ay kasoo kala ururin doonaan mas-uuliyiinta maxkamadaha iyo saraakiisha sarsare ee bilayska dalka
قدومي مزيدا عمرو جلد سعيد محمد محمد بن سواه مزحج عبد العالي احمد على مكانه سعيد محمد عثمان